barnaamijka dhallinyarada maanta
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waana xadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
waa duhur jimco ah bisha sebtembar waa soddon sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysata makhaayadaha ku yaala xaafadda islii ee magaalada nairobi oo ka hadlaya shaqada ay qabtaan iyo waayaha noloshooda klina anu markii aan kow shaqada soo bilaabaya kliina baan ka soo bilaabay marka kliinarka waan ka soo gudbay weyter waxaan imaaday adi normal aho dee kolkaas shaqa babarad aha waan ka soo gudbay hadda maasha allah waxaan taaganay meeshii aan senior weytaaga la odhanayay sidoo kale waxaan idiin haynaa wiil aragga naafo ka ah haddana suuqgeynta u qaabilsan shirkad ganacsi aragti dadku waxay qabeen awal ah qof indhalaa inuu aysan shaqay karin ay dadka aaminsanaayeen laakiin dadka markaan imaado oo kasta marka aan u tago si waxay ila dhaqmaayeen aad iyo aad mataqaanaa xushmad ku jirto dhinaca heesahana waxaad barnaamijka ku maqli doontaan
codkaasi asmaloof iyo weliba sheekooyin kale xubintii ciyaaruu ka mid tahay goordhow ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobbo ka mida qodobo ka mida warkii dunida madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa si adag u cambaareeyey weerarada arxandarrada ah ee dowladda ruushka iyo xukuumadda syriya ay ka wadaan dhinaca bari ee magaalada xalab halkaas oo dad badan oo rayd ah ayay waxyeello ka soo gaadhay duqaymahaasi aqalka cad ayaa sheegay in obama uu telefoon kula hadlay hogaamiyaha dalka jarmalka angela merkel isla markaana labada dhinac ay ku heshiiyeen in ruushka iyo xukuumadda syriya inay qaadaan mas-uuliyad gaar ah si loo joojiyo dagaalka islamarkaana loogu ogolaado gargaarka bini'aadanimo inay u gudbaan dadka tabaalaysan wasiirka cadaaladda ee dalka suudaan ayaa beeniyey eedeymo ay soo jeediyeen dadka barakacayaasha ah ee reer koonfur suudaan ee ku sugan degaanka jabel mara ee ku yaala magaalada daarfuur taasoo ay ku sheegeen inay dhibaato kasoo gaartay kiimiko kasoo gaartay gacmaha dowladda suudaan hay-adda amnesty international ayaa warkaasi tabisay maalintii khamiista ee shalay
dhowr wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a yaad nagala socotaan cumar cabdisalaan deeriye waa nin dhallinyaro ah oo arag la waxaana uu ka qalin jebiyey jaamacadda balasma waxaanuu bartay maamulka ganacsiga cumar waxa uu suuqgeynta uga shaqeeyaa shirkadda hormuud haddaba waalidiin badan ayaa weli guryaha ku haya carruur aragga waayey iyaga oo aaminsan in aanay wax horumar ah samayn karin wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa waraystay cumar cabdisalaan deeriye aniga waxaan ugu guulaystay nolosha marka ugu horeysa waxa waaye qofka biniaadankaa waa inuu leeyahay go-aan iyo hadaf maaragtay uu asaga qorshaysto kadibna maaragtay inuu ku dhaqaaqo hadafkiisa aniga waxaan mataqaanaa magaalada muqdisho ayaan wax ku bartay waxaan mataqaanaa dugsiga hoose dhexe sare uga baxay magaalada muqdisho markaas markaan aan dhameeyey ayaan maaragtay jaamacadda waxaan ku biiray jaamacadda balasma intaan jaamacadda mataqaanaa aanan ku biirin ayaan waxaan ablogareeyey inaa sidii nolosha aan wax uga bedelo oo aan shaqo ku heli lahaa kadib markaan shaqadii maadaama caqabado fara badan ay iska jiraan waxaan sameeyey maaragtay shirkadda ayaan xiriir la sameeyey kadibna waxaa ii suura gashay inaan madaxda shirkadda aan arko kadib codsigayga u sheegtay wayna iga aqbaleen inay maaragtay ay igu dhiirigeliyeen qaybtaas markaas ee, waxaa lay qaatay qaybta marketinka ee, kadib haa, qaybta suuqeynta ayaa ka mid ahaa ee, kadib maaragtay een, intaana ka gudbin halkaas bal sidee bay ahayd qaabka dadka kaga gedaysay ama aada suuqgeyn u sameynaysay sidee dadku kuu soo dhaweynayeen bal halkaa dul istaag een, dadku waxay isoo dhaweynayeen een, aragti dadku waxay ee, qabeen awal ah qof indhala inuu aysan een, shaqay karin ay dadka aaminsanaayeen laakiin dadka markaan een, imaado oo kasta markaan u tago si ee, waxay ila dhaqmaayeen aada iyo aad ee, ku- ee, mataqaanaa ee, xushmad ku jirto een, aaminsan een, maaragtay adeega maaragtay shirkadda iyo dhammaan mataqaanaa marka qofka aan aan macaamiilka aan la hadlo waxaa laga yaabaa eh, si eh, aada iyo aad eh, ugu jirto xushmad in uu maaragtay eh, hawshaas uu si fudud ila fududeeyo Eh, waxaan rajaynaynaa in maaragtay eh, mar walbana eh, bulshadana ay wax fahmayso eh, waxyaalaha dadka eh, araggala ee os- ay ku fiican yihiin waxaa ka mid ah ee, maaragtay maadadan marketinka waa maado odo qofka araggala u fudud ee uu ka shaqay karo ee orientationka mataqaanaa een, iyo Wacyigelinta, iyo wacyigelinta iyo abaabulka waa waxyaala- midda kale waana waana waana waana dadka een, bulshada marka ay qof kale ay arkaan oo marketina ama adiga ay ku arkaan adiga markay ku arkaan waxaa laga yaabaa haddii uu qofkaas een, waxa uu aa u geynaysa macaan uu jeclayn adiga markuu ku arko in uu xushmad iyo maaragtay qadarin badan iyo waxaas een, qof aragla oo la howlgeliyey oo een, maaragtay socdo a- waxa waaye qofka aad u qiimeynaya waxa waaye marka waxaan rajeynaynaa ee, ee, aan rajeynayaa in ee, maaragtay shirkadaha kale iyo dhammaan ee, magaalada muqdisho qaybaha kala duwan oo ku sugan inay dadka araggala oo waxbarteen ay shaqaalay ay fursad siiyaan Eh, cumar cabdisalaan diiriya waxaad ka shaqaynaysaa marketing waa qayb shaqo muhiim ah waxaadna leedaha wax ku raaxaystaahoo wax dhiba kuma qabo dadkan aragga la ee kula midka ah saaxiibo badan baa weli guryaha ka soo bixin ma u samaysaa wax ololo ah Een, hadda een, kadib marka aan aan mataqaana shirkadda oo qaybtaas aan joogay kadib een, waxaan hadda joogaa iskuulka alnuur ee, ayaan eh, dadka mataqaanaa ka shaqeeya hadda ka mid ahay waxaana mataqaanaa shaqadaas hadda een, een, mataqaanaa ugu talagalay inaan dadka araggala een, ololo u sameyno Ee, waxaa jiro mataqaanaa urur aan leenahay jiro oo hadda si fara mataqaanaa iyadoo cidna aysan waxba nagu siinaynin ayaan ee, si mataqaanaa ee, f- ee, n- n- free ah aan dadka ee, araggala oo bulshada ku dhex jiro ayaan ee, olole ugu sameeyaa Ee, waxaan rajeynaynaa in dadka araggala ee, xaquuqaadkooda ay helaan hadday tahay mid waxbarasho hadday tahay mid een, mataqaanaa shaqo hadday tahay mid caafimaad ee, dhammaan waxaan rajeynaynaa in ay arrintaas een, ololaha hadda socdo iyo dadaalka aan wadno een, haddaan nahay dadka bahda araggala waxaan rajeynaynaa in meel fiican ay ka soo muuqan doonto aad buu mahadsan yahay wariyaha v o cabdiqaadir maxamed cabdulle oo wareysanaya cumar cabdisalaan diiriye
dhalinyaro kala duwan ayaa ka shaqeeya makhaayadaha laga cunteeyo kuwaasoo kala soo baxa nolol maalmeedkooda haddaba wariyaha v o a khadar maxamuud xareed ayaa waxa uu booqday makhaayadaha ku yaala xaafadaha isli ee ku taala magaalada nairobi qaar ka mid ah waxaana ula sheekaystay dhalinyarada makhaayadahaasi ka shaqeeya warbixintan ayuuna kasoo diray farxaan ka warran bal dhallinyarada halkan ka shaqaysay iyo qaabka shaqooyinka ee horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ee horta niyahow ee meeshan dhallinyarada nala shaqaysa ee inta badan waa dhallinyaro da-doodu yar tahay ee runtii haddii dhinac loo fiiriyana magaalada kuwada cusub ee shaqadan markii la fiiriyana ku cusub ee haddee waa dad iska dan yara ee badanaana nolol maalmoodkooda ka raadiyaan
marka ma ka helaan maqaayadan nolol maalmeedkooda si fiican ha dabcan waa ka helaan adigu qaybtay qaabilsanta maqaayadda anigu supervisorka maqaayadana waa gartay waxaana u qaabilsanahay ee, dhinaca shaqaalaysiinta
waayahay waa kugu soo laaban doonaa walaal magacaaga maxamed ayaa la yidhahdaa walaal magacayga Hay.
Ee, maasha allah horta maqaayadana ka shaqaysaa ha maqaayadana ka shaqeeya Hay.
oo ka
qaybtay ka shaqaysaa maxaa ka qabataa Ee, maqaayadda waxaan ka shaqeeyaa qaybta weytaska Hay.
marka weytaa baan ahay walaal Haa, Ah, hay, haa.
ka waran bal shaqadan iyo s- haddii aan ku weydiiyo markii hore qaabka aad ku heshay wallaahi dabcan yow markii hore shaqada haddee nin kal- nin kal- nin waliyo nasiibkiisa waaye Ee, dabcan anagoo shaqa raa'is maan shaqada imaaday maaha dee waxay dad qaraabadeyda ama ehelkayga ama walaalahay igu soo dhoweeyeen waxay uun ahayd shaqadee anoo shaqa raa'is uun aan meesha imaaday marka dabcan ee, markaan imaadayna alxamdulilah dad shaqaalaha sida hadda ninkan suufaysaha uu ku sheegay waa isoo dhoweeyeen waa dee shaqada waa la isiiyey sidii baana kusii shaqagaloo shaqada aan ku joogaa maasha alle aad iyo aad waan ugu faraxsanay nolol maalmeedkayga waan ka helaa nolol maalmeed maahe biilkayga reerkayga waxay waan ka helaa reerna waan leeyahay ma garat marka maasha alle aad iyo aad waan ugu faraxsanahay Ee, dee kolley shaqada laguma waaraye inaan meel kasii sarraysa insha allah aan ka gaara ama suufaysa noqo ama shaqo kale ka wanaagsan aan sii helana waan rajeynaya insha allah
markii hore shaqadan ka hor maxaa qaban jirtay wallaahi shaqooyin kala duwan oo fara badan aan qabtay Ee, mar dukaamo hoolseel aan ka shaqeeyey Ee, maxaa la dhihi jiray marar dukaamo caadi oo iska singolo maxaa la dhihi jiray dukaan iska okay caadi aan ka shaqeeyey kuwa dharaan kasoo shaqeeyey kuwa telefono electronics imbesa ay waxaasaan kasoo shaqeeyey marka hotel horaan kale waan soo maray marka shaqooyin kala duwan oo noocayahaasan soo maray gartay ka waran marka dhaqaalaha kaa soo gala wallaahi maasha allah niyo horta runtii waxa weye wax nafsadeeda qanciyay nin walba moogtahay waxa weye wax haysta hadduusan ku imaan qabin waa problem waa dhibaato inteeda leeg marka dabcan wixii aan mushaarka- mushaaraadkayga iyo aan helo aad iyo aad maasha allah waan ku aamin qabaa waan ku faraxsanahay intaa umbaan dee maxaa lii jiray anna aan iska dabaraa ciddaydii iyo waxay reerkayga wax uga qabtaa oka maasha allah waayahay wiilkan kale aan siinayaa magacaaga ii sheeg walaal ibraahim maxamed xasan aa ladhaha haye ibraahim halkaana ka shaqaysaa haa maqaaxidana ka shaqeeya haye waxaan ahay subufaysaa labaad baan ahay ninka labaadee eh, ugu sarreeya maqaayadda haa haye marka ninka farxaan uu kuu sheegay waa subufaysaa maqaaxidu kore hoos bay leedahay asagoo hoos buu qaabilsan yahay anna koraan qaabilsanahay waa gartay tirada dhalinyaro dhalinyaro badan baa ii muuqanaysa oo halkan ka shaqaynaya marka tirada guud meeqaa waa marka la isku dardaro wallaahi horta soomaali iyo addoomiba way iskugu dhex jiraan laakiin wiilasha oo soomaalida ee weytaasa ilaa toban bay gaadhayaan Een, kilinaskana ilaa shan meelahaas laakiin kuwo kale oo addoomi oo fara badan ayaa j- ku jira laakiin soomaalida besta intaas waa gartay soomaalida besta ilaa twenty marka isku daro subofesayaasha kilineska iyo iyo weytayaasha marka laysku daro ilaa labaatan ay gaadhayaan waaya farxan dhallinyarada soomaalida oo kale markay shaqada idiin soo doonanayaan eh, ama weytarada ama eh, qaybaha kale ee maqaayadda sidee ku siisaan shaqada
horta niyahow ee, criteria khaasa oon ku doorano ma jirto shuruudo khaasa oon ku doorano ma jiraan Ee, laakiin mana firino weji iyo danta qofka haysa wakhtigaas laakiin qofka howlkarnimadiisa iyo shaqkarnimadiisaan ku siinaa Ee, iyo maxaa la dhihi jiray wax xujooyin weyn oon s- ku saarnana ma jiraan marka qofka howlkarnimadiisa iyo intaa umaan ku siinaa qofka dhallinyarada oo ku cusub magaalada oo maqaayado hore aan oga soo shaqaynin oo kale ma idinla shaqayn karaa dabcan ha iyaga laftirkooda fursada waan siinaa
marka cunooyinka aad soo saartaan ee samaysaan maxaa ka mid a bal eh, dad- dadku idinka gataan horta niyo cuntooyinku way kala yihiin Ee, cuntooyinka de iska caadiga ah oo dheyli loo cuno iyo cuntooyin kale waxaa jira fudud dadka diabetiga oo maxaa la dhihi jiray dadka sokorta qaba ee, iyo cabitaanadii oo nocnooca
ka waran marka wax caqabada ah oo aad la kulanta ma jiraan waxa waxaa jira la yidhahdo senior waiter marka saasaad noqonaysaa waxaa weeye budgetkaas u gudbaysaa laga yaabo inaad kelina anu markii aan kow shaqada soo bilaabaya kelina baan kasoo bilaabay marka kelinarka waan kasoo gudbay waiter waxaan imaaday adi normal aho dee kolkaas shaqa babarad aha waan kasoo gudbay hadda maasha allah waxaan taaganay meeshii aan senior waiterga la odhanayay marka eh, ma jiraan wax caqabada ah oo aad la kulanto mararka qaar dadka aad kala kulanto markay dalabka kuu keenayaan oo kale dabcan iyo kastamka markii dad baa laga yaabaa ha kastamka marba dadka qaara waxay ku imaanayaan isagoo moodid ma aqaan ama isliintiisa kasoo xanaatisay ama dad kale dhexda suu soo dhaceen iyagood garanayno wuxuu soo gelaya qofkan duuduuban markaas kuu leeyay qaqaqa qamiiskoo siinaya hadda saaba u fadhiistadan markaas kuu leeyay wariyaha maxaa jira dee ah, een, ma ma nala hadashaan waan kula hadlay kastam maxaan ku keenaa ما قصعن ماشي فيديو كلية إيمانا تود أركيس قف كمر كتاعنا مرة كستم كا حوي نمسي kaasoo kale sidee wax lisan طبعا حوي رال نقول حوي مشغول اسكجر مخادة وبري ساوندي وح كلتو كستم كسوين زملاء أبغى كستم كبرنا دول وار كان حوي هذيك وابا عيب كوتا هذا شقدي بعدان حتى إن aan lagu qaylinnin
khadar maxamuud xareed wariyaha v o e magaalada nairobi ayuu ahaa ula sheekaysanayay qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ah ee ka shaqeeya makhaayadaha ku yaala xaafadda islii ee magaalada nairobi haatanna cashe waa dhinacii heesaha haye kuwii dhallinyaradaynu soo qabanayna aad iyo aad ila barnaamijkayba leeyihiin hordhaciina waynagii dhegeystayaasha kusii maqashiinay waa heesta doondoon waa asmaloof asmaloof
dunidaba dhammaan kaan ka doortayo ku dondoonon kugu daalay ku dondoonon kugu daalay hayga si durkine dawadii naftiya doohaygii baatee dartaa caashaq baa dushayga rarto dartaa caashaq baa dushayga rarto la dayaysani la dayaysani dartaa caashaq baa dushayga rarto dartaa caashaq baa dushayga rarto la dayaysani la dayaysani kalayga dabib way daashaday kalayga dabib way daashaday dugsigaygiio xadmadiga daweyn aan ku diirsade xadmadiga daweyn aan ku diirsade kalayga dabib way daashaday kalayga dabib way daashaday dugsigaygiio xadmadiga daweyn aan ku diirsade xadmadiga daweyn aan ku diirsade daraniya kalgacal dooqo ku rabo umadayn karaye dabibkaygow umadayn karaye dabibkaygow darale adiga jirhku ku damqado dada ka calmadee daraniya kalgacal dooqo ku rabo umadayn karaye dabibkaygow umadayn karaye dabibkaygow darale adiga jirhku ku damqado dada ka calmadee daymadiyo aragga dusha kala socdo daymadiyo aragga dusha kala socdo kugu doogsanaye kugu doogsanaye daymadiyo aragga dusha kala socdo daymadiyo aragga dusha kala socdo kugu doogsanaye kugu doogsanaye kalayga dabiib way daashaday kalayga dabiib way daashaday dugsigaygiio hadmadiga daweyn aan ku diirsade hadmadiga daweyn daweyn aan ku diir geersadee kalayga dabiib way daashadee kalayga dabiib way daashadee dugsigaygiiyo hadmadiga daweyn aan ku diirsadee hadmadiga daweyn aan ku diirsadee codkaas asmaloof iyo heesta doondoon haddaan intaas kaga nimaadno haatanna dhinac ciyaaraha aan jalleecno iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horayno xubinta cayaaraha waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan yuruba liig oo kooxuhu ay isku arkeen sida tan gruubka ee naadiga fenerbahj ee waddankaasi turkiga ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga faynood waxaana goolka keliya u dhaliyay ciiryahan eminik daqiiqadii siddeed iyo tobanaad iyadoo faynood wax gool aysan la imaanin gruubkaasi waxaa sidoo kale ku wada jira kooxaha manchester united iyo zorya waxaana ciyaar ku dhex martay digada old travord gooli waxba ku adkaaday naadiga manchester united goolka keliya ee layska dhaliyey waxaa u dhaliyey naadiga united ciiryahan zalatan ibrahimovic daqiiqadii lixdan iyo sagaalaad gruubkaasi oo laba kulan la ciyaaray ayaa waxaa hogaaminaya naadiga fenerbahaj oo iska leh afar dhibcood feynoord iyo manchester unitedna waxay leeyihiin min saddex dhibcood zorya hal dhibc ayay iska leedahay gruubka b f c astana iyo waxaa ciyaaray young boys ebri ebri ay isla dhaaf waayeen olombiakos iyo kooxda apwell ayaa sidoo kale gooli waxba naadiga olombiakos afka cidda loo daray waxaana gruubkaasi hogaaminaya kooxda kubadda cagta ee apwell oo lix dhibcood iska leh olombiakos saddex dhibcood ayay iska leedahay astana iyo young boysna min hal dhibcood ayay iska leeyihiin gruubka c f k qabala iyo menz ayaa dheelay saddex gooli laba naadiga menz oo five ayay ku adkaatay st entian iyo anderlekhna gooli gool ay isla dhaaf waayeen waxaana gruubkaasi hogaaminaya kooxda kubadda cagta anderlekh iyo menz oo min afar dhibcood iska leh st entian laba dhibcood ay iska leedahay f k qabalana wax dhibca iska ma laha gruubka d donalk iyo makabi tel aviv ayaa dheelay gooli waxba makabi tel aviv ayaa lagu awoodronaday zenit st petersburg ayaa waxa ay ku barbartay naadiga e z alkamar shan gooli waxba waxaa guusha ku raacday naadiga petersburg gruubkaasi waxaa hogaa hogaaminaya kooxda pittsburg oo lix dhibcood iska leh dundalk waxay leedahay afar dhibcood azial kamar hal dhibcood iska leedahay mikaba tel avivna wax dhibcood iskama lahan gruubka e naadiga austria weyn iyo victoria bizen ebri ebri isla dhaaf waayeen romana waxa ay ku barbartay naadiga astra oo afar gooli waxba kaga adkaatay atletico bilbow ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga rapid weyn genk iyo saswalana saddex gool iyo gool naadiga saswal ayaa afka ciida loo daray ayakasi standard leakh ayaa gruubka g kulmay gooli waxba naadiga ayakas ayaa guusha ku raacday naadiga saltavigana waxay ka adkaatay naadiga benathanakos oo laba gooli waxba naadiga saltavigo ku adkaatay gruubka h naadiga khaynt ayaa la ciyaartay naadiga konyaspor laba gooli waxba naadiga khaynt ayay ku awdroonatay shakhtar donetsk waxa ay ka adkaatay oo laba gooli waxba kaga adkaatay naadiga braga f c krasnader ayaa waxay shan gooli laba kaga adkaatay naadiga niisa waddanka faransiiska dalka ofor saddex gooli gool ayay kaga adkaatay naadiga zelsberg gruubka j fiorentina ayaa shan gool iyo gool kaga adkaatay naadiga kharabakh f k zalavan librek iyo tesalaniki laba gool iyo gool naadiga salavan librek ayaa loogu awdroonaaday habwel biersheva ayaa gruubka k waxa ay bareejo gool la-aana la gashay naadiga southampton sbata braga ayaa waxa ay guuldaro naxdin badan duligtay naadiga inter milan oo saddex gooli gool ah gruubkaasi waxaa hogaaminaya kooxda southampton oo afar dhibc iska leedahay hobl bershevana afar dhibc ayaa iska leedahay sbat braga saddex dhibc ayaa iska leedahay interna marnabo ma badin oo labadii kulan oo ay ciyaartay labaduba laga badiyey oo wax dhibca bas kama lahan gruubkana qaybta ugu dambeysay ee ka fadhida gruubka l f c zurich ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga osman lisbor naadiga bocristi ayaa waxa ay gool iyo gool la gashay naadiga vilreal waxaana gruubkaasi hogaaminaya kooxda kubadda cagta ah ee vilreal oo afar dhibc iska leh osman lisborg f k waxay leedahay saddex dhibcood f c zurichna waxay leedahay saddex dhibcood dhegaystayaal xubintii ciyaaraha halkaasayna joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararka ugu dambeeyey ciyaaraha inala socaashade kubad kubadda saas ku tihin horta
kubadda saa isku tihiin aad baa u laadaa hay mise baaska ku wanaagsan gacanna waa ku tuuraa haddaan doono waa laadaa meesha kaaga soo beegato ninaan geeridiisa maqala ismaaciil hadda kor wuxuu yidhi waxaan garan waaye kubad iyo wux- waxa lagu arko yidhi kubad hay qof alla qofkii ka soo horbaxa hay xitaa hadduu qof waayeela ka hor yimaado xataa tukubaay waa inuu laadaa hay marka kubadda dana dan weli waa yeelnimada ima dhowe.
daawashadeedana
aad baan ugu fiicana hay kooxda taageertaa laakaa weydiin
waxaad leedahay yan yan taageeradaada looga taageeradeeda la ogaada ma rabo laakiin mid ka mid a kooxaha waaweyn ee dalka ingiriiska ciyaarana waan taageeraa laakiin maraykanka een, ciyaaro kalaba ka jiro hadeer kubadda markaad tidhaahdid hadeer inagu footballka waxaynu naqaanaa oo keliya american football ka yidhahdaan dee nooc kale wey halkan taas taas ismaaciilow aad baan isugu daya horta inaan garto cayaartaasi laakiin ilaa iyo hadda waa cayaarta markaan saas u daawado dadka dhanna ay usoo fariistaan dhegeystayaasha laakiin u sheegno maaha football ka yaqaaneen soccer baa xaggan waa mid macnaha- gacanta lagula cararayo waa mid gacanta lagula cararaya american football oo ninba ninku ka orod badan yahay uu ka gooldhalis badan yahay aad iyo aad haatana caashay bal dhinacii heesaha aan mar kale ku noqonno
yurubey yurube qaalidii hawe adaan qayrka hawlahaa qoysya reer kula dhiso quruxda aad leedahiyo nima rabbi ka ama qadin qabkiyo qabkiyo dooqayga iyo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qalceemiyo qaybsami karaa qalbigu mugiisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya alla mugiisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya qabkiyo qabkiyo dookhayga iyo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qalceemiyo qaybsami karaa la qalbigu mugiisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya la mugiisu hadduu qof yahay yurub laba qaadaya
rabbiga rabbiga qaadira yaqaan wuxuu ur qarinaye waxaad afka qadidu caqligu qiimaynaya haddaad qowlkaadi tidhi rabbiga rabbiga qaadira yaqaan wuxuu ur qarinaye waxaad afka qadidu caqligu qiimaynaya haddaan qowlkaadi tidhi qalooc qalooc la daboolay iyo ujeeddaadan qalad ku jirin haddaan ruuxu qayb samayn qalbigu laba doora kelin maxay maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan qalooc qalooc la daboolay iyo ujeeddada qalad ku jirin haddaan ruuxu qayb samayn qalbigu laba doora gelin maxay maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan maxay ragga qaar haddaan labiyo saddexda u qabaan
codkaas yurub kenya iyo weliba cabdihani waxay gebagabow tahay idaacadda iyaadii duhurnimo caashe cuudi anoo ismaaciil xuseen farjare idinla socodsiinaya tan iyo intiin afarta kulmayno waxaan kaga teginaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
qabyada qabyada nolosha ahoo dhulka boqormaarays lehiyo waxaa jira meel qallalan dadkana ruux qaniya iyo darweeyaan qubud hele qabyada qabyada nolosha ahoo dhulka boqormaarays lehiyo waxaa jira meel qallalan dadkana ruux qaniya iyo darweeyaan quud hele qorshaha qorshaha guur waa midee midii quudhahayd haween rag baan haananon qabinin ninkii laba qaybu helay calafka calafe behen qoriyo iyada qadarta odaa calafee behen qoriyo irubay qadarta odaa qorshaha qorshaha gurwaa midee midii quudhahayd